Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu dooranayo hoggaanka cusub ee ilaalinta iyo daryeelka carruurta maamulka Somalilan. Xilka ayaa waxaa u tartamaya agaasimaha waaxda arrimaha gudaha ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maamulka Somalilan Marwo Wilson Xuseen Khaliif iyo agaasime ku-xigeenka waaxda wacyigelinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maamulka Somalilan Marwo Xayaat Maxamed Cabdi. waxaana xilkaasi ka tanaasushay Marwo Xayaat Maxamed Cabdi. Marwo Wilson Xuseen Khaliif oo ah guddoomiyaha hoggaanka cusub ee ilaalinta iyo daryeelka carruurta maamulka Somalilan ayaa ka mahadcelisay xilka lagu aaminay mahadcelinayaa waanad ku mahadsantihiin jasaakum allah khayr waxaan allah subxaana watacaala ka baryayaa inuu inoo wada fududeeyo kolley dhammaanteenba waxaynu nahay mas-uuliyiin mas-uuliyado culus baa ina saaran annaga wasaarad ahaanna fursad bay noo tahay in guddidan qaranka ee carruurta ay ka mid noqoto wasaaradda waxbarashadu sidoo kale wasaaradda cadaaladdu qaar ka mid ah mas-uuliyiintii goobjoogka ka ahaa doorashada ayaa hadallo dardaarna u soo jeediyay hoggaanka cusub hay-adaha kala shaqeeya south switzerland iyo ay ka mid yihiin aad baan u hambaleynayaa waa meelaha aynu u baahannahay inaynu bulsho ahaanna aynu culays ka saarnay in ogaanshahoodii ka warhayntooda dadka jilicsan guud ahaanba weliba carruurta waxaad moodaa in hadda jeer aynu aaminsannahay inaynu leenahay laakiin dee xaquuq bay nagu leeyihin kolleyba oo oo dhaba xuquuqdoona in la ilaaliyaa aad bay u muhiim tahay annagu halkan waxaan idinku hambaleynaynaa un inay samayseen arrinkaa tallaabada muhiimka ah ee loo baahan yahay wasaarad ahaanna annagu wixii nagaga soo aadan inaanu guddidana kala shaqeyno wasaaraddana kala shaqeyno
shalay baynaan garanaynin maxaa waajibaad inaga saaran carruurteenna yuu waajibaadka koowaad saaran yahay ka labaad yuu saaran yahay ka saddexaad saaran yahay maantana waxaynu maraynaa inaynu isku xidhno dhammaan institutionskii ay khuseeyey hadday noqoto daryeel caafimaad hadday noqoto daryeel waxbarasho mid cadaaladeed iyo mataqaanaa dariiqaan mid wacyigelineed iyo mid xuquuqsaan iyo kii dhankeena diintoyna furtayba hadday u dhammaantood carruurta u baahan yihiin hadday noqoto maanta ay guddidaasi ugu sarrayso ayna hogaaminayso oo guddidiina magacaaban tahay marka koowaad hambalyaan u dirayaa hogaankoodana waan hambalyeynayaa waana rajaynaya insha allahu tacaala mas-uuliyaadka iyo waajibaadka saaran guddida inay sida ugu hufan ee ugu fiican ay uga soo bixi doonaan waxaan filayaa waxa ugu muhiimsan waa toddoba mas-uuliyadood buu xeerku tilmaamayaa qodobka afar iyo soddonaad ee xeerka ilaalinta iyo daryeelka carruurtu toddobada mas-uuliyadood oo waxa weeyaan faahfaahsanna waxaan filaya inay wasaaraddu soo saari doonto hoggaanka cusub ee ilaalinta carruurta ee la doortay ayaa la rajeynaya inay wax badan ka qabtaan xaaladaha carruurta ku sugan deegaanada maamulka somalilan